barnaamijka halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah sagaaliyolabaatanka bisha agost sanadka labakuniyokoobyolabaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamij saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku egi doonno kaalinta abwaanada ee ka hadalka arrimaha dahsoon ee bulshada ka dhex jira
marka hore ducaalow guddoon dabcan salaantayda marka xiga dareenkiiyo dhibsaday diftan kugu taalle ciidankaa dahsoon iyo wakhtigan farxaddan kaa daahan dabaaldegan iftinkaa baxiyo daranyadaad joogto dantusiita weeyaan runtiidii ruuxa dabartaaye inkastoon dalxiis yeelhayn dixo shidaal toona beero dararay iyo aynay jirin daafi laga dhoofsho warshado noo daaran iyo lahayn xoolo dareeraaya nolol daahda waa la arki jiray darxumo maalmaahe waa darajo qaaliya inaad dugsata iimaaneh adna diiftan iyo maruun baad ka bixi daranyo iyo ciire
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal dhowr saacadood kadib markii madaxweyne jo biden uu sheegay in weerar kaleel oo lagu qaado garoonka diyuuradaha ee kaabul ay u badan tahay inay dhacaan afar iyo labaatan ilaa iyo lix iyo soddonka saacadood ee soo socda ayaa safaaradda maraykanka ee kaabul ay ku boorisay muwaadiniinta maraykanka inay ka baxaan garoonka diyaaradaha digniintan amni ayaa ku boorisay dadka maraykanka inay ka fogaadaan agagaarka garoonka diyaaradaha waxayna safaaraddu sheegtay inay si degdeg in si deg deg ah looga baxo agagaarka garoonka gaar ahaan albaabka koonfureed agagaarka wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha iyo iridda u dhow kaalinta shidaalka ee banjashiir ee dhinaca waqooyi galbeed biden ayaa bayaan uu sabtidii soo saaray ka digay weeraro ay suurtagal tahay in lagu qaado garoonka xamiid karzai ee magaalada kabul xilli ay gabaabsii marayso kabixitaanka maraykanka iyo xulufadiisa iyo daadguraynta muwaadiniintooda iyo dadka reer afghanistan ee ka baxsanaya xukunka taalibaan digniintan ayaa imaanaysa laba maalmood kadib markii qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay garoonka diyuuradaha kabul lagu dilay ugu yaraan boqol iyo toddobaatan qof oo u dhashay afghanistan iyo saddex iyo toban askari oo maraykan ah hogaamiyaasha ugu sarreeya bariga dhexe iyo midowda yurub oo sabtidii ku shiray magaalada bakhdad ayaa ka wada hadlay suurtagalnimada iskaashi siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni oo dhex mara dalka ciraaq iyo waddamada dariska la ah hogaamiyaasha masar urdun iyo faransa oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iiraan turkey iyo ra-iisul wasaaraha kuweyt ayaa halkaasi ku kulmay madaxda ayaa ammaanay ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa kadimi markii uu sharaxaad ka bixiyey rajadiisa ku aadan xoojinta wadashaqaynta heer gobol si loo hagaajiyo xaaladda dalkiisa kadib sannado badan oo deganaansho la-aan ay ku soo jireen cabdulaahi ayaa sheegay in iiraan ay jeclaan lahayd inay wanaajiso xiriirka ay la leedahay dalalka gobolka iyadoo shirka uu rajo wanaagsan ka qaybgalkiisa ka muujiyey waxaana uu sheegay iyadoo loo marayo iskaashii dhaqan dhaqaale in iiraan aysan jiri doonin wax ku saabsan inaysan xiriir la yeelanin waxaa kaloo uu sheegay in laga hortago quwadaha shisheeye oo xagaldaacin kara xiisadda gobolka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ah hogaamiyaha keliya ee ugu awooda badan dunida ee shirkaasi xaadire ayaa ammaanay dowladda ciraaq sida ay oga adkaatay kooxda daacish dhegaystayaal warkii dunida ee aan idinla socodsiinayana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad xiliyadan oo kale dhagaysan jirteen
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa idinkaga imanaya jabuuti anigoo sagal siciid faarax ayaan idiin daadahaynaysa waxaan toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka kaga hadlaynaa caruurta danyarta ee aan ka qayb qaadan farxadaha ciidda iyo kuwa kale waxaana barnaamijka igala qaybgalaya cismaan daahir rayaale oo qoray maase uu kula hadlayo caruurtaasi danyarta ee haynta waalidkood ay yar tahay kuwaasoo dhinaca kalena bulshadu aanay xil badan iska saarin marka hore aada baad u mahadsan tahay adiga iyo v o e da qeybta laanta af soomaaliga aad iyo aad baan iga mahadnaqayaa saaad igu soo dhaweyseen barnaamijkan quruxda badan maansada aan sameeyey waxaa la dhahdaa diif diifta ducaale iyo ciidda waxay ka khusaysaa ama ay ka hadlaysaa wiil yar oo aada u yar oo maalin ciid ah dayacan oo ay ka muuqato wejigiisa dhafoorkiisa iyo dushiisa taasoo ay gu dhalisay maalin maalmaha ka mid oo ciiddii hore ee haddana dhaaftay maalintii ciidda ah abbaare meelaha tobankii subaxnimo ayaan ciyaalkayga anigoo maadaama ay ahayd corona viruska maalmihii lagu jiro ay xidhnaayeen meelihii ciyaalka lagu ciyaarsiinayay waxaa dhacday inaan idhaahdo bal lasoo warwareejiyo ciyaalka oo balmorali marka anoo ciyaalkii wata ayaan arkay inaan yar daycan oo meel xaflad ayna ka muuqanba wax maad aragtaan farxaddii ciidda dareen bay igu dhalisay anigu maadaama kuway ay faraxsan yihiin dareen aada iyo aad ayay igu dhalisay marka waxaan ka sameeyey maaso yarkii horta ducaalaan u baxshay marka waxaan ka bilaabay waxaan u dhigay maaso asaatan marka hore ducaalow guddoon dabcan salaantayda marka xiga dareenkiiyo dhibsaday diftan kugu taalle ciidankaa dahsoon iyo wakhtigan farxaddan kaa daahan dabaaldegan iftiinkaa baxiyo daranyadaad joogto dantusiita weeyaan runtiidi ruuxa dabartaaye inkastoon dalxiis yeelhayn dixo shidaal toona beero dararay iyo aynay jirin daafi laga dhoofsho warshado noo daaran iyo lahayn xoolo dareeraya nolol daahda waa la arki jiray darxumo maalmaahe waa darajo qaaliya inaad dugsato iimaaneh adna diiftan iyo maruunbaad ka bixi daranyo iyo ciile maruunbaad dibiro seexanood farxad ku daakiriye mar uunbaad dabiib caamahoo digtooro aad noqone mar uunbaad danyaro dhaafiyood heli daryeel guude baanbaduhu mar uunbay durduri dooran dheerayne darajadaad hiigsanaysiiyo marbaad hanan daryeel dadaalkaah mar uunbaa da-daa raaciyood ciid dabaaldegiye maanta dee haddaad ciiddan dabaaldeg weyday marba dee ciid dabaaldegi maray sida ubadka qaarkood marbaa daaro hoos galiye sida ubadka qaarkood marbaa dalban iyo ahuure sida ubadka qaarkood marbuu dira wal ku imane sida ubadka qaarkood marbaa daaran tiifiye daaraha cartaadi iyo marbaad raaxa daalacane duba iyo dahraan iyo marbaad tegi dalxiis dheere dawaafkii cumradi iyo marbaad xajkii ka daadegiye mar uunbaad duruustiiyo cilmiga bulsho ku daadihine mar uunbaad siyaasada dalkani daakhilka u galay sababto maanta uu yaryahay waa inan yar laakiin mustaqbalka wuxuu ka mid yahay ubaxa dalkan usoo koraya diifa ku taala maanta laakiin rajada diif dadkan siyaasadda hogaamin doona kama madna dantu ruuxna lama dhalan siduu daayimkeem yidhi waa labada daamood markaa doorba waa meele duhur bay doontaa markuu doono mawluhuye marna doolar buu ugu shubaa ruuxii daayacane doorkaagii ducaalow ma foga sidaan dareemaay sababtaa inan yar baato mustaqbalkiisuna uu ka duwanaan kara kani maanta aan arkayo mar uunbaa dalkaagani dhammaan daawasho loo imaneh oo adna diiftan kugu taalla iyo daalku kaa hadhiye duruustiya culumtana marbaad ka darsan meel dhowe dibdhiska dalkeennana marbaad yaabi daarahaye dirdhaba dusheediiyo marbaad eres ka daalacane duudo iyo dameer joog marbaad xaraga daashoone dalxiiskiiyo dabaashana u tegi daantii duudaade daantii duudaad waa balaashka duudaad maalin ubaa tegi halkaas goobtaa dalxiiskaaban le mogta carta dahab dusheediiyo marbaad lagcasal sii dihane daawashada ilmuushiya marbaad dalxiiska sii wadane goobaha dalxiiskana marbaad ubad ku daadihine damalkii casaamiyo marbaad dooxyadii tegiye mar uunbaa marbaad buurta calankiyo dulbixi caska dusheedaaye mar uunbaa damaashaad ka furi dagalkii caaraye buurta ugul dusheediiyo marbaad weecadda mashlayne mar uunbaa darmada dheer fidsani dhay dusheedaaye da-antii midnimadiiyo marbaad dikhil durmaan tumanne xornimadii dalkeennana marbaad buu ka daabaciye darajkii tareenkiiyo marbaad holhol ka daadegiye ubuq dacalladeediiyo marbaad dooro u xiisoone dagalkii tajoorana marbaad taariikh ka daabiciye degmada bikaadus iyo marbaad dooran dooran suuqyada ah dariiqa faaraxaadiiyo marbaad dikadaha xulan oo kolba dariiq ubaydha dikado badan baa la samayn bicnahi dariiqa faaraxaadiiyo marbaad dikadaha xulanne daaraha xayaabley marbaad ganacsi daabulye ood sida durdirka loo wada darsani dollar fara badane dawyadii kartoon iyo marbaa daawan himil hilimadae nuurka hodan ka daalacay marbay doonyaha soo hiran hodan waa way ka yar sareysaa xaafadaha markaa maraakiibta iyo doonyaha dee badda soo galay ee kusoo xihanay boorarka way soo hiran doonaan haa nuurka hodan ka daalacay marbay doonyuhu soo hirane door aare xamuulkaa laga dejaa dalkaba maashayne waxbayaynan diiftiyo wakhtigu dooda kugu furine dugsigaaga sii wado ilaa iyo intaad darajo gaadhayso daalkaa tacliinta iyo dhibtana markaa xaji dariiqooda dal kastaba marbuu wiil dugtoo nuur u daaraaye oo uu darka uoo uu darkiya usii xidhaa dowliska ceelkabae ama sida doqon dabaaliitabuu dabada jeedshaay dadaal hore iyo culayskii daraad daranyadii raagtay dadaal hore iyo culayskii daraad daranyadii raagtay doog baa ducaalow ku xigi daa'im kuu noqon waxba kii waxba kii ku daayacay markaa lama dulaystaaye waa loo duceeya alla dartii darajo weeyaane waxba dooduyay ila dulkiina dooxay weedhahae dan baa loo magaalayn dalkiiyo dekedhiisaaye mar uu warshado doora iyo daaro wada noqone mar unbaad sida dunida qaar darajo gaadhsiine mar unbay dadkii dhoofa iyo dibadib soo noqone doodaha qabiilkiiyo marbuu dulinku haajiri dunidaa carbeed iyo marbay duul irmaanimane dooxaha iyo cumaan waxaa ka iman maalqabeen dihine shiinaha isdaba yaaca iyo duul kalaa imane daraawiish haldoor daraawiish haldoor iyo marbay daljirba kuu imane maraakiib isdaba joogtabaa digadaha qarine diyaaradaha xamuulka markaa daldali maacuune duulimaadka dhaadheer ayaa durdurisayaa durdurka sii noqone dekadaha dalkeenna ayaa dayntii laga tidhi dalkuba maal darare iyo markaa doolar buuxsami dowlado qalaad baa isku day dabi xidhkoodii waanse daafacaynaa darmaan dagalkan oo idi leh dugsiyo aqoon baa markaa lagu dagaalgalay dib u dhaca dhaqaalaha markaa waa la daaweyne dabkii lagacso lagu daalay baa la daari goordhowe doolar badan iyo waxaa ka dhalan dabina deeqaah korontada dadkii daalisaa daawo loo heliye dabnaha iyo dhoolaha marbaad ka qosli doontahay damqashiyo marbay farxad ilmadu daamankaa qubane darmaantii abaarsasiyo marbuu doogi soo noqone ducaalow dareen iyo wax sheeg waan ka soo degaye duxud hadalka waxaan kuugu dari weer dardaaranahe hooyadaa darmaan waan ogahay daalkii soo marae dhididkii dubkaa sare ka baxay qariyey dawyada eh adna waa dadaashaa siday darisku sheegeene hooyo daacadaa kuu dirane diiday ka ilaali ha u geysan daqarada qalbiga laabta dooxaaya du xalaala bay ku hurtay diinta abid hayso dadaalkaa dadaalkeeda lama gudi karee badi daryeelkeeda ducadeedu waa daar jannee dalbo wanaageega digrigiiyo digrigiiyo kitaabkan ogow noloshu waa dayre dariiqaa xaqaa hayso oo ha dugsan xaaraanta darajaduna waa deeqalee dood ha ka abuurin dayrtuna mar dhow way curaneh dhaji quluubtaada duubkii samirkiiyo ha dhigin dardarta guushaada ha ku doogsan xoolaha dad kale deeqna ha u bixinin waalidkaa ha daayicin intaad dunida sii joogto duni laguma waare ogow daartii aakhirana ducaan kuu hibeeyey daryeel duqiya waayeelba ayaan idhi oo waxaan ugu daray dardaaran intii u dambaysoon idhi berri dee ka maalin sidanuun ma ahaanaysid waxaad noqon doontaa ubaxa wadanka ummadda usoo kaca wax waaye arag ah oo waxaan dhibaatadan soo arkay laakiin dee berri inaad waalidkaana hadaayicin oo dhib bay maanta kula soo martay hadaayicin baan idhi maasida halkaaba ha halkaaba ila martay waa maasirartii dareen leh oo wax tilmaamaysa mustaqbalka rajo tilmaamaysa dardaaran waalidkii tilmaamaysa dad badan waxaa jira waalidkood dhib ay kusoo koriyeen laakiin markay weynaadaan laga yaaba inay yaro ilaawaan oo ay tii waalidka ka baxaan oo noloshoodii ay raacdaan marka dadkan waxay u tahay waano absolutely horta waktigan xaadirkaa waxyaabo badan baa jira dhaqan ahaan inagu waxaan lahayn haddii aan nahay dadka soomaaliyeed ixtiraam baa waalidku lahaan jiray ilmuhuna wuxuu lahaan jiray daryeel buu lahaa waalidku ilmaha waalidka ilmaha daryeeli jiray ilmuhuna waalidka uu ixtiraami jiray labadiiba waxaad moodaa inay meesha kasii baxayaan oo waalid lada ubad la dayacaad arkaysaa waalid maad aragtaanay ilmo aanan garanayn ixtiraamka waalidkana iyaad arkaysaa marka dardaarankaygu taasuu ku salaysan yahay sidoo kale ubadka yara dayacana maantana waxa beri waxay noo ciid baa inoo soo dhow saad ka warqabtid sagal ciiddaasi sida ubadkeenna ubadka ay u ciidayaan ay u wanaagsan yihiin inta waxhaysata ubadka kale een waxaysan ee daranyaysan ee danyarahana inaad sida ubadkeenna u ciidaan waxaan yaan yaan jeclahay inaan ku baraarujiyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanba ganacsatada maalqabeenka iyo cid kasta oo camal haysata sida ubadkooga ay u ciidsiinayaan inay ubadada kale ee dayacan ee u dhow nin walnaba intuu gaari karo inuu bal isku dayo inuu farxadda ay ubadkiisa la wadaagaan ayaan horta jeclahay waxaa laga yaabaa in qoys dariskaagaaba inay ciidaan daaye inaysa cunto cuninba oo haddana ciyaalkaagii iidsan idinkoo farxsan aad la joogtaan ama aad joogtaan markaad eegto marka sawirkaas aad buu aad buu dadka u taabanaya aad buu u taabanaya midda kale waxa weeye maanta adigu waad farxaysa oo ciyaalkaaga nuur iyo iftiin baa ka baxaya iyo kharashaad ku bixisay dee kanina ilaahay kugu eegayaa oo ilaahay dadka dee cayn waa cayn waxaa looga dhigay dee ina inaan isku cibaaro qaadano horta marka taasna inaan la moogaano waar ilaahay maanta adig kuu dhiibay kanina berri wuu dhiibi karaaye dee u dhiib baa lagu leeyahay oo waa inaa loo dhiiba weeye oo la gargaaro ayaan qabaa weli waxaa jira ciyaal agoona oo waalidkooda ay dhinteen oo kale aabihii dhintay ama hooyo dhintay ama aan haysanba ama qofkii harayna uu bariiskoodii nolol maalmeedkii ku mashquulsan yahay ama ayaguba tagoo suuqa tagoo kaba caseeya ama wax qabta ama marka marmarka qaad waxaa arkaysaa ilmo yaroo toban jira oo ka fakaraya biilka xaafadooda absolutely absolute absolutely way jiraan hay-ado badan oo maad aragtaan ay dalka jamhuuriyadda jabuuti laamo badan oo arrimahaas loo engage kareey baa jira oo dowlad ahaan iyo hay-ad ahaanba inay wax ka qabtaan laga yaabo in sidii loogu talagalay inaan loo wada fulin baa laga yaabaa oo looma wada fuliyo laakiin waa la qabtaa wax badan baa la qabtaa marka waxaan jeclahay inaan dhahdo waa dadkaasi waa dadka ugu mudan in wax la siiyo waa dadka ugu mudan in la gacan qabto waa dad waajiba inagu tahay cid kasta oo soomaaliyeed ama reer jabuuti aba waajib bay ku tahay in dadkooga danyaraha ah ay wax u qabtaan ayaan qabaanugu waxaa kaloo jooga jabuuti ciyaalkan reer jabuuti ba ahayn oo etoobiya kamid soomaaliya kamid oo qudhoodu qaxoontiga qoran hadday doonaan kuwa meelba qorneen ee iska soo gallo xaggan ku dhashay ayago qudhooda suuqaad ku arkaysaaba iyagoo meelaha wax weydiisanaya dadka meelaha socda qudhooda hay-aday u diiwaan gashan yihiin an hay-aduhuna ma fuliyaan boqolkiiba waxaa laga yaabaa toban inay fuliyaan shaqooyinka loogu diray inay carruurta u qabtaan taas qudheeda dadka in laga baraarujiyo ma kula tahay absolutely hay-adaha caalamka hay-ado badan baa lacag ku qaata gaar ahaan africa ubadka hay-ada badan baa lacag ku qaata laakiin hay-adaha dadka ka shaqeeya loo soo xil saaro dibadaha laga keenayo yaa inta badana waxaa lugsada oo meel walba waan ka warqabnaa sidii ay loogu talagalay hadday wax u gaarayaan daryeel badan bay dadkaa heli lahayen marka waxaan ka codsanaa dowladdu inay dadkaa hay-adahaas daba socoto oo ay maad aragtaan ay wax kasta oo inay sidii u fuliyaan looga qaado ciyaalka masaakiinta xaqooda iyagu iyagaa ku raaxaysanaya absolutely qof kasta oo dalka nala jooga maanta oo ilmo yara ciddu doona ha noqdo xaqa wuxuu nagu leeyahay ibni aadantinimo xaqii soomaalinimo xaqii wadaninimo intaba waa laisku leeyahay marka ilmo yarha xaqiisi buu kugu leeyahay in la gargaaro waa shay munaasiba diintiina xaq buu kugu leeyahay ha absolutely oo suuqa markaad aragto baabuur waxaa jirta lagu buufiyey magacyada hay-ado carruurta ka shaqeeya waxa weeye hay-adahani lacagaha adduunyada lagu bixinayo ee dadka danyaraha lagu bixinayo ama ha noqoto kuwa wadanaya ee reer jabuuti wax loogu talagalay ama ha noqoto dadka immigrationka ee wadankani kusoo usoo qaxootiyoobay wixii loogu talagalayba xukuumadda jabuuti bay saaran tahay inay la xisaabtanto hay-adahaas in nimankaas qowleystayaasha lala xisaabtamo la idhahdo war wixii ummadda lana idinku dhiibi waa inaad sida u gaadhsiisaan si transparenty ah halka ay maalin boqolkiiba wax yar intay qabtaan ay sawiro maalintaa kasii daayaan idaacadaha sidaana ay ku dhaafaan ay doontoodiina failkiina buuxiyaan fols inay ku buuxiyaan ay qaataan baa laga yaabaa moogta taas baan qabaa in in dowladdu la xisaabtantaan ayaan qabaa inay wanaagsan tahay warbaahintuna mar walba waxaa waajib ku ah waxyaabaha xasaasiga ee ibni aadamnimada khuseeyana in laga hadlo warbaahin oo dhan inay ka hadlaan yaa iyadana aan ku waanin lahaa guud ahaan waxaa intaa nooga eeg dhegaystayaal barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa martiigu ahaa cismaan daahir riyaale oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada anigoo sagal siciid faarax ayaana idiin daadahanaysay tan iyo kulan dambe tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
ayay u mahadsan tahay sagal siciid faaraxa oo xubintii hawiyada iyo halabuurka noogu soo diyaarisay dalka jabuuti markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii aan raahda ee wararkii cayaaraha
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa kooxda b s g u qabatay ilaa iyo axaddan maanta inay go-aan kaga gaarto ciyaaryahan keliyan embabe in ay ku iibinayso lacag gaaraysa milyan oo ganiga ingiriiska taasi oo real madrid ay sheegtay in aanay wax dheeri ah ku dari doonin qiimahaasi kooxda kubadda cagta ee real madrid habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi oo ciyaartay si dirqi ah ku badisay oo markaasi daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta uu gool la yaab leh kooxdiisa guul ugu keenay ciyaaryahanka dhinaca daafac uga ciyaara ee karfahal ciyaartan ayaa kooxda kubadda cagta ee real madrid waxa ay ku garaacday kooxda real batis halkaasi gool oo ay keensatay kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa uu siiyey fursad ah in ay iyadu hoggaanka horyaalkaasi qabato saddexdii kulan ee ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee real madrid laba kulan waa ay badisay kulanna barbaro ayay gashay waxaana muuqanaysa kooxdu in ay si diiqi ah ku badinayso taasi oo ay haatan xooggeeda isugu geynayso sida ciyaaryahan keliyan imbabe ay ku keeni lahayd gegida benabiyo laakiin kooxda kubadda cagta ee b s g oo loo qabtay ilaa iyo xadda maanta inay go-aan ku gaarto iibinta inay xiddigan iibinayso in kale ayaan dhankeeda ilaa iyo hadda wax hadal ahay ka soo bixin markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee b s g waxay sheegtay in lacagta real madrid ay xiddigooda ku soo doontay amaba ay ku gorgorinayso ay tahay mid aanu u qalmin warar dhinaca kale soo baxay ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee b s g ay ciyaaryahankan ku fara adeegayso oo ilaa iyo bisha january aanay muuqanin in ay iibinayso xiddiga maadaama ay u muuqato kooxdu in aanay haysanin ilaa iyo hadda xiddigii ay ku beddelan lahayd dhinaca waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta yuventus oo ciyaaryahan christiano ronaldo ka iibinaysa kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulankii habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay aanu u safanin ciyaaryahan christiano ronaldo waxaana durwo muuqanaysa kooxdu in ay xiddigaasi u dhuutin doonto kadib markii kulankii ay ciyaartay kooxda impoli ay hal gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda yuventus oo halkaasi guuldarro xanuun badan ay yuventus ku dhadhamisay dhinaca waddanka ingiriiskana haddii aan jaleecno kulamo adag oo laiskaga hor yimid ayaa waxaa lagu dardaray kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee manchester city shan gool iyo waxba ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee arsenaal waxaana soo baxaya haatan taageerayaasha arsenaal inay macallinkooda arteta ku eedaynayaan guuldaradan waxaana intooda badan ay dalbanayaan in macalinku kooxda isaga tago amaba shaqada laga eriyo laakiin kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo chelsea ayaa ahaa kulan xiiso badan oo labada kooxood ay si ba-an isu weerareen inkastoo ciyaaryahan ka mida kooxda kubadda cagta ee chelsea waa ciyaaryahan james calaamada guduudan loo taagay qaybtii hore ee ciyaarta inkastoo kooxda chelsea gool la hortimid haddana waxaa lagu bareejiyey rigoore uu u dhaliyey ciyaaryahan maxamed saalax kadib markii kubad shabaqa taaban lahayd uu gacanta ku soo saaray ciyaaryahan james taasina ay keentay in ciyaarta laga saaro laakiin kooxda kubadda cagta ee chelsea kulankaasi difaac adag ayay muujisay hal dhibic ka badan lagama qaadanin oo labada kooxood hal iyo hal ayay ciyaartoodii kusoo gabagabowday mid hal dhibic ayayna kala qaateen kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyaduna maanta waxa ay la ciyaaraysaa kooxda wolfis ilaa hadda hal kulanna aan kooxda wolfis badinin waxaana xusid mudan kulankan in ay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united si aada isha ugu hayn doonaan iyagoo rajaynaya kulanka kan xiga inuu christiano ronaldo u safan doono waayaga dhegeystayaal xubinta ciyaarhuna waa naga intaa tanay kulan dambe waa mascadoo idile sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararkii cayaaraha weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana mid ka mid ah wararkeenii maanta ee idaacadda v o a aan idiin dulmaro booliska sood suudan ayaa ciidamo badan dhigay wadooyinka magaalada caasimadda ee jubba iyagoo shacabka uga digay inaysan ka qayb qaadanin mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda oo loo qorsheeyey in isniinta berita ah ay ka dhacaan guud ahaan dalkaasi oo dhan koox iskeed isku magacooday ama isku magacooday isbahaysiga waxqabadka dadweynaha ayaa soo qabanqaabiyey dibadbaxyada kadib markii ay qaadeen ololo dadweyne oo isbeddel ay ku doonayaan bishii juulaay iyagoo sheegay in dowladda kumeel gaarka ee midnimada qaran ee koonfurta suudaan oo uu hogaamiyo salva kiir ay aad u yar tahay inay wax ka qabato caqabado badan oo dadka reer suudaan ay wajahayaan koonfurta suudaan ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha sida ba-an ay uga jiraan dhibaatooyinka dadweynaha iyo colaado soo noqnoqday oo dalkaasi hareeyey tan iyo intii ay madax bannaanida ka qaadatay dalka suudaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah dhaantada uu ku luqeeyo cali dhaanto daasi yarta dheher ee uu ku luuqeeyo cali dhaanto ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeena galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo